galab wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan jimcahan maanta ah jimcihiisa toddobaadka dambe waxaa dalka jabuuti looga dareerayaa doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi oo ay ka qaybgelayaan lix murashax oo uu ka mid yahay madaxweynaha talada haya ismaaciil cumar gelle oo waddankaasi soo xukumayey toddoba iyo toban sano murashaxiinta qaarkood ayaa dhaliila u soo jeedinaya dowladda iyo waxqabadkeeda waxaa sidoo kale ay murashaxiinta madaxweynenimo ka cabanayaan maalmihii lasoo dhaafay in sawirada murashaxiinta aan lagu dhejinin waraaqaha codbixinta haddaba goordhow waxaa inoo soo socda waraysi ay dowladdu kaga jawaabayso qaar ka mid a eedaha mucaaradka balse marka hore ramadaan muuse ha inoo soo jeediyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka intiisa kale oo uu ku marti qaaday qaar ka mid a murashaxiinta
barnaamijka faaqidaada ee jimcahan waxaynu ku soo qaadanaynaa qaar ka mida lixda musharax ee u taagan doorashada madaxweynaha jabuuti iyadoo haatan hal toddobaad oo keliya uu ka hadhsan yahay siddeedda abriil oo ah jimcaha soo socda oo ay codayn doonaan dadweynaha reer jabuuti ololaha doorashada ayaa galay maalintii sideedaad iyadoo ay hadhsan yihiin shan cisho oo lagu sii guda jiri doono ololaha doorashada madaxweynaha doodda waxaynu kaga hadli doonaa barnaamijyada siyaasadeed ee ay soo bandhigeen musharaxiintu horum jibuuti sababaha qolyaha mucaaridku ay ugu guulaysan waayeen inay soo diyaariyaan oo ay ku midoobaan musharax keliya oo dhammaan ay daba joogsadaan iyo heerka ay taagan tahay kalsoonida ay ku qabaan natiijada codbixinta dooda waxaa nagala qaybgelaya xasan idriis axmed oo ah musharax madax bannaan oo horey u ahaan jiray danjire ku soo bislaaday arrimaha diblomaasiyadda maxamed daawud shixim oo ah mid ka mida labada musharax ee isbahaysiga mucaaridka u s n oo muddo dheer gooyin sare ka soo qabtay wasaaradda maaliyadda jabuuti iyo jaamac cabdiraxmaan jaamac oo loo yaqaan jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ah isna musharax madax bannaan ahna sharci yaqaan waa i arag ku ah arrimaha garsoorka iyo cadaaladda dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijkeenna faaqiidaada jimcaha iyadoo marka hore aynu wada dhegaysanayno warbixin ka warramaysa xaaladda doorashada sideedda abriil oo ah jimcaha soo socda dadweynaha reer jabuuti ayaa u dareeri doona codbixinta ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hogaamin doona jabuuti shanta sannadood ee soo socda wakhtigan waxaa si xoog leh loogu guda jiraa jabuuti ololaha doorashada iyadoo dhinac kalena dadweynuhu ay ku xunsan yihiin goobaha laga qaato waraaqaha codbixinta waa kuwan qaar ka mida dadweynaha reer jabuuti oo aan la kulannay waay ibraahim bal ka waran ololihii doorashada madaxweynaha ayaa lagu jiraa dhowaan toddobaad kadib codbixintii baa dhici doonta horta marka hore kaar furtaagii ma soo qaadato soo qaato
waad codayn doontaa adwaa laydhaa adwaa laydhahaa bal ka waran doorashadii ololihii iyo de xamaasadiisa bal ka waran wallaahi si haboon bay caasimada gudaheeda dowlada ugu dhacaysaa hijitaad wixii intaan telefishoonka aragnay laakiin si fiican bay u socotaa si fiican bay u socotaa waxaad arkaysaa meelo mucaaridku ay ku qabsanayaan meelo muxaafidkii ku qabsanayaan xaggii dowladda dareenkaagu siduu yahay adiga adu wallaahi si dimuqraadiyeed ka muuqato dee shucuur wanaagsan oo dimuqraadiyeed ka muuqata bay dadka reer jibuuti aduu labada dhan bandaadi maxaafidka layihaadi maxaafidka layihaadi weli walba mowqifkiisu dhibanaya mowti intaas dawaainta loogu talagalay bay ujeedada kombaniga waa kan maxamed abubakar oo ku magac dheer bood ah bal ka waran maxamed wallaahi doorashadu aad iyo aad si fiican bay u socotaa maanta magaalada qolo walba dee miitingooga meesha doonaan bay loo sameeyey wax allo problem ma jirto qof loo diiday meel aan hadduu dalbado hadday noqoto xorkubad hadday noqoto dariiq bannaan hadday meel noqoto qof walba waa xor dimuqraasiyadu waa taa
bal ka waran maxamed kaarkii makaarfotaagii ma soo qaadatay waan soo qaatay kaarfotaagii waanad codayn doontaa waan codayn doonaa hadduu alla yidhaahdo wallaahi xamaasad wax jirto ma jirto si fiican ba u dhacaysaa wax alla wax problem buuq iyo balaayo iyo sidii waayihii hore magaranaysa rabshadihi la samayn jiray ma jirto maanta alxamdulilah dimuqraasiyadda waxay caddaynaysaa inay buuq jirin waxba jirin qof la tuurtuuriyo qof la jijiidiyo wax garaac iyo wax waxba ma jiraan si fiican ba u dhacday aad iyo aad daweynuhu arkayaan markhaatiyaalna waa loo yahay aad iyo aad buu socota guddoomiyaha guddida kormeerka doorashada ee loo yaqaan seni cabdi ismaaciil xirsi ayaa nooga warbixiyey qaabka ay u socdaan howlaha dadweynuhu ay ku qaadanayaan waraaqaha codbixinta muddo laga bilaabo ilamaa saddex iyo tobankii bishii labaad ilamaa maanta waxaa nu aragnay in jabuuti jamhuuriyadda jabuuti codbixiyayaashu ay u soo jeedaan sidii ay kaarkooda u qaadanayeen waxaanu rajaynaynaa maalinta codbixinta inta ka horeysa ilama boqolkiiba shan iyo toddobaatan ilaa siddeetan dadku inay kaararkooda qaataan marka waxaan lama odhan karo dadku kaararkii may doonan waxaan kuu caddaynayaa inay taasi ka duwan tahay xaqiiqada taalla sida kaararka loo qaadanayo waxaan iminka u gudagelaynaa qaybaha kala duwan ee barnaamijkeena faaqidaada sidaas yaal awgeed waxay marka hore musharaxiintu ay ku soo bandhigi doonaan si kooban mid waliba qaybta gaarka ee horta la xidhiidha barnaamijkiisa siyaasadeed anigoo hadalka ku hormarinaya xasan idris axmed ku soo dhowow waxaad marka hore nooga warantaa barnaamijkaaga siyaasadeed si kooban ead ka qayb qaadan doonto xagga doorashooyinka bismillaahi raxmaan raxiim walaalkay geew ramadaan waan ku mahad celinayaa fursaddanna waxaan u soo jeedinayaa walaalahayagii reer jabuuti dibadda iyo dalka gudaha jooganana salaanta gaara ayaan doonayaa inaan gaarsiiyo ta labaad haddaan usoo laabmo barnaamijkii inta badan barnaamijyadii waxaa loo sameeyaa magaalada gobollada baa la iloobaa maanta waxaan ka bilaabayaa barnaamijkaygii aan diyaariyey xaggii gobollada barnaamijkaase saddex waduu leeyahay waddada ugu horreysa waxay ahayd la dagaalankii saboolnimada ay taalla gobolladii tii labaad waa la dagaalankii shaqola'aanta tii saddexaad waa la dagaalankii dadka dhallinyarta iyo shacibkii gobollada jooga oo ku qulqulaya jabuuti taasi muhiimad gaar ay u leedahay ummaddii oo dhan hadday ku qulqulayso jabuuti gobolladii oo dhan iyaa laguga tegayaa waa in gobol walba loo sameeyaa mashaariic khaasa oo ummadda ku nool oo ay noqon doonta sidii magaaladii jabuuti magaalo ay shaqo ka helaan ay baayac musharka ay ka sameeyaan oo mustaqbalkoodna ay ka dhisaan taasi waa muhiimaddii ugu weyneyd oo gobollada aan u sameeyey haddaan u laabmo barnaamijkan u diyaariyey shicibkii jabuuti xaggii horta dhallinyarta dhallinyarta maanta jabuuti boqolkii waa lixdan oo shan iyo labaatan jir ka yar mustaqbalkood waa in la ilaaliyo mustaqbalkoodna si u hagaago waa in barnaamij khaasa loo sameeyo tii labaad xaggan barnaamijkan jecelahay inaan xagga dumarka dumarka muhiimad weyn bay leeyihiin dumarkana khaasatan waa in loo sameeyo barnaamij oo horumar oo tallaabo dheer ay ka qaataan inta badan dumarkii kolkay shaqeeyaan maanta barnaamijka xaaladda iminka joogta wakhtigii ay ka fadhiisanayso shaqadii oo uur yeelato oo takhtar ay gasho wakhtigii ay nasan lahayd oo ilmaheed ay si fiican u kori lahaa wakhti dheer ayaa la siinayaa oona lacagtii laga jarayey oo lagama jarayo lacagtii ay qaadan jirtay unbay ka qaadanaysaa mashaariic fara badana oo barnaamijka ku jira sidaad u ogtihiin nin musharaxa gacmo maran lama yimaado kolkii ummaddiisii hor joogsado waay maxamed daawud shixim oo isaguna ah musharaxa isbaahisiga mucaaridka u s n oo isaguna halkan noogu soo bandhigaya marka hore horta barnaamijkiisa siyaasadeed program politigiisa merci mr ramadan horta waxa programkaygi wuxuu ka bilaabmayaa formation de jeune dhalinyartiidababarkii dhalinyarta talabaad waa dakhtarkii muhiima caafimaad sante waxaan arkayna dee dakhtaradii dakhtaaro badan baa la dhisayaa laakiin haddaad tagtid maanta dakhtarka haddaad lacag bixin weydid ma geli karaysid dawadii waa dibsanaysaa iminka dakhtarkii dhowaan la furay wbitaalada so- sudan noo dhistay dadka waxay leeyihiin dee qaaliba lacag baa la bixinaya xed habeenkii waxaa la bixinaya baa layidhi labaatan kun adigu de maanta de dadkii shicibkii da- ah, jabuuti siday yihiin ah, saboolnimadii iyo dakhtaradii lacagta ka- laga dhigayo isma laha donc de horta wax- waxii- wax kasta waxaa ka horeeya caafimaad Eh, caafimaad baa ka horeeya anigu de ah, caafimaad sante baan ka bileyba nasiib baan leenahay de anagu reer jabuuti haddaan nahay balse dalyar baan nahay maanta lacagtii magaalada taalla de waa inagu filan tahay aad baa mahadsantay qaybta inagu dambaysa xagga barnaamijyada siyaasadeed ee saddexdan musharax ee ka qayb qaadanaya barnaamijkeena faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o waxaa ka mid ah in, eh, jaamac cabdiraxmaan eh, jaamac oo isaguna in, eh, ku soo bandhigaya in, barnaamijkiisa siyaasadeed waxaad ku soo dhowoodaa horta assalaamu calaykum waad mahadsantii ilbooyada waxaan horta salaamayaa oon ugu horreyn ummadda reer jabuuti marka labaad waxaan salaamayaa ciidankeena dumeero jooga iyo kuwa laga waa hiil walaal ee soomaaliya caawina ilaahay horta reerahooda ha usoo nabad celiyo kuwa dumeero joogana dee xil gaara ka saaran yahay sidii loo soo celin lahaa xuduudkeenna la qaatay marka saddexaad waxaan kuu sheegayaa anugu barnaamijkayga waxaan ka bilaabayaa horta saboolnimo adag baa jirta jabuuti waa in reer wal oo reer jabuutiya waa in dheriga dabka loo saaro si dheri waxa weeye waxaa layna odhanaya wadankii jabuuti barnaamijyaa socda war barnaamijka waa in jeebka ummadda iyo dheriyaha dadka reer jabuuti ee saboolka laga dareemo macne ma samaynayo barnaamij ah indhiskarid oo ah waxaan micne ku fadhiyin marka waxay- dhallinyarid maanta waxay ku sugan tahay waxay gaadheen heer dawarsi bay gaadheen waxa weeyaan ardaydii baa ka soo baxaysa guryihii bay wada jiifaan aanu waxaan ku talinaya ardaygu markuu jaamacadda ka soo baxo in shaqo qaran loo diro wasaaradaha loo qaybiyo loo qoro intay laba muddo laba sano horta mushaahar u dhigmo buurs wanaagsan oo reerahooda ay kaga kaafto waayo inankii oo intaas sano lagu soo tabcayay oo xaafadda afarafar u jiifaan horta waa nasiib daro waxa weeyaan meeshan maamul xumaa taalla intaasoo saldhig ayaa laysu dur keenay lacagtu halkay martaa weeyaan lacagtana way ku filan tahay waddanka dadka waxaa la doonayaa in saboolnimo lagu xukumo taasina dhibaatadayday leedahay waxa weyaan haddii laysaa dadka gaajo ku xukuma maalin unbay qarxaysaa marka daragga meesha ku fadhiya waa inay gartaan inay ummadda mas-uuliyad ka saaran tahay oon cidna gaajo lagu xukumi karin dhalinyaradana si khaas loo halkee shaqada laga soo saaraya maaha nin la iska shaqa la abuuraya waxa weeyaan dad retrateeyaa shaqeeya ninka retrateegi inuu shaqo qabta ma aha waa nin soo tabcay waa nin soo shaqeeyey haddaanu bansoogiisu ku fillayn waa in loo biiriyo balaas jagadana uu u banneeyo dhalinyarada soo koraysa haddaba mar kale anigoo ayna hadalka dib u siinaya oo dooda qaybinaya miyaan la is odhan karin jamhuuriyadda jabuuti marka la eego horumar wax ku oola oo la taaban karo ayaa ka hirgalay boorarkii baad arkaysaa waxaad arkaysaa tareenkii oo la samaynayo oo belbele markaad sidaa u baxdo waata tareenkii baabaad arkaysaa ee magaaladiida dhex maraya waxaad arkaysaa barnaamijyadii ee saboolnimada wax lagaga qabanayay ee dadka lagu gacan qabanayay horumar guud ahaan la taaban karo ayaa dalka ka hirgalay oo la is odhan karo sidii hore waddanku ka wanaagsan yahay intan uu maamulo madaxweyne ismaaciil umar gele marka maxaad ka odhan lahaydeen dhammaan anigoo ka horreynaya marka hore xasan idriis axmed
ani fikraddaas ma qabo tareenkan aad sheegaysid boorkan aad sheegaysid aeroboorkan aad sheegaysid xaggii saboolnimadii waa wax yaroo oo dad koobano oo wax la siiyey maahine ummaddii gaajadii baad dishay weliba saboolnimadii waxay ku adag tahay miyigii gobolladii xaggan waa sahaala gobolladii dad baa dhimanaya oo haraad oo cunto la'aan awalna xoolaha dhiman jiray iminkana ibnaadan baa dhintay ah, gobolladii obokh tujura iyo dikil saboolnimadii aad iyo aad bay taagan tahay kolkaasi horumar horumarka maaha dikad la dhisayo war dikaddan ad dhistay aeroboorkan ad dhistay tareenkan ad dhistay iyaa isticmaalaya shicibkii jabuuti mm, awood may u leeyihiin inay waxaasoo oo dhan ay ka faadaysan iyagoo saboolnimadii meeshii ugu dambeeya ay taagan tahay maxamed daawud shixim waxaa markii dhowaad barnaamijkaaga siyaasadeed aad xoog uga hadashay een, ood ku soo gebagabaysay een, gebagabadii een, xagga caafimaadka marka arinta caafimaadka oo kale maxaad maanta waxaad arkaysaa dhakhtarro fara badan oo dee la dhisayo kii suudaan adigii ka hadlay kii cali sabaax baa jiray horeynu u ogeen kii carta gobollada kalena dee way u soo socotaa marka se lama odhan karo horumarkii waxa dee la sameeyey caafimaadka marka la eego horumarku waa wax la taaban karo horumarka dee aqalada waa la dhisay dhakhtaradii waa la dhisay laakiin de dhakhtaradii daawooyin mu ku yaala the problem waa dawada weeyaan aqalada dadka ma ma daweynayso ya aqalada la furayo dadka ma daweynayso waxaa daweeya dee dhakhaatiirta waa jiraan laakiin dee daawooyin iyo autoriteawoodii dowladda way ka tagnay qofna kama cabsoonayso dowladda qof kasta siduu doonaya buu samaynayaa meel kasta taabaa taallaa acos de sa waxa weeyaan qalada sevre dhakhtarada waa la dhisay xitaa kee calisabiix dhawaan baa la furay laakiin daawooyin miyuu yaallaa jaamac kolkaad egta adigu waxaad tilmaantay dadka reer jabuuti baa tidhi barnaamijkaagii siyaasadeed imika markaan ka hadlaynay waa in dheriga loo saaro qoys kastoo reer jabuutiya kolka markaad eegto dee qoysaska wixii la tarayay miyaan la is odhan kareen waa la taray hadday raashin u qaybiya tahay hadday tahay lacaga yaroo amaha waxaan dee microkrediga loo yaqaano ee lasiisiiye haween fara badanna dee wax ka soo saareenba oo maanta lays odhan karaba dee waa bacmushtar safra ayay ku dambeeyeen markii dambe haddii intaa la qabtay miyaan lays odhan karin ilaahay unbaa ummadda wada dhargin karaa horta waxa weeyaan waxaanad leedahay waa loo qaybiyey si caadiya looma qaybiyo waxa weeyaan dawladdu iminka markay xitaa raashinka qaybinayso ay dadka masaa horta waxay marmar isticmaashaa raashinkii ay keentay united nationku nations uniga ay keeneen marka waxa weeyaan waxay u qaybiyaan si iyaga ay ugu samaysanayaan barnaamijyo ugu samay laakiin waxa weeyaan ummaddu maanta jabuuti in loo soo dawarsado xag buu malay way taallaa wixii wax lagu siinayey lacagtii way taallaa ummadda reer jabuuti horta in dawarsiba lagu quudiya ma aha waxa weeyaan waa nasiib darada meesha taalla waxa weeyaan horumar baa laga hadlayaa horaan kugu sheeg war horumarku waa qoysaska waa in laga dareemo waxa weeyaan tarayn baa la sawiraya waa kooraan baa layidhi maanta kooraan maaha yaa ka shaqeeya aaw dadkii reer jabuuti barnaamijyadu waa inay shaqo abuur sameeyaan waxa weeyaan mar walba waxaan ka hadlay war dhallinyaradii waxaa laga dhigay dad laga cabsiiyey iminka waxaa jira niman ragga dhallinyaraa oo dawladda u shaqeeya oo cid walba ka maskax badan laakiin way baqanayaan waxa weeyaan qofkii markuu yidhaahdo war sidaasaa wanaagsan macaarid baa tala leeyahy waxa weeye in dhallinyarada maskaxiyan la xoreeyo oo loo daayo inay fikirkooda hadlaan oo aan qofka dhuuniga hunguriga laga marin jabuuti waxaa u dhaqana in qofka garanaya kooraanka biyaha ka gooya nasiib darada weyn waa taa weya inagoo kusii soconayna barnaamijkeenan faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a mar kalena ku noqonaya xasan idriis axmed waxaa iminka waa lix musharax axsaabtan xagga dowladda ee u m p waxay soo dhigeen iyagu iyagoo dhowr xusbiya in madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu noqdo musharaxa keliya ee uga qayb qaadanaya doorashooyinka saddex musharax oo madax bannaan baa jira u s n laba musharax baa ka soo baxay mucaaridku hal musharax inay iskugu yimaadaan maadaama afkaar midaasay wada difaacayaan maxaa loo waayey soo kala qaybsanaan markaa maaha dhexdooda ka jirta xasan idriis axmed sidaad u sheegtay axsaabtii mucaaridiintana way badnaayeen waad ogtihiin u sn waa xisbi ilaahay baa weyne waa xisbi weyn laakiin nasiib darru maanta khilaaf khilaaf aan la filen ummaddii jabuuti oo niyaddeed ayaa jabisay waa nasiib darro maanta waxay sugayeen in xisbigaasi nin musharaxa keliya oo la tartamo doorashadan taa way daci weyday kolka la yidhaahdo jabuuti horumar bay gaadhay tareen baa la sameeyey dakhtar baa la sameeyey waxaan jeclaan lahaa ramadan inaan kuu sheego lacagtan xaggay ka timid tareenkii la sameeyey boorkii la sameeyey aeroboorkan raasiyaan oboq laga sameeyey mashaariicdan waaweyna la samaynayaa xaggay ka timid lacagtan mas-uuliyaddii wadankii jabuuti bay ahayd barnaamijkaasi oo lacagta jabuuti ay geliso mashaariicdaasi waxaa dhacday waa lacag amaah waa lacag amaah oo milyaaro laga qaatay oo lagu dhisayo oo tobankii sannadood soo socota xaggii dhaqaalaha dhibaato weyn dhulka iyaa yeelaysaa maanta lacagta laga amaahday baananka shiinaha iyo dowladaha kale waa in la soo celiyo xaggee laga soo celinaya wadankii jabuuti waxbama production waxba kama samaynayo wax soo saarkii boqolkii siddeetan bay dhaafaysaa shantan sannadood ay soo socotaa maalkan jabuuti ay bixiso kolkaasi dhaqaalaha horumarka lacagtayadii dhibaato weyn iyay gaarsiinaysaa taa marka muudinina horumar la soo gaaray yahay miyaan la soo kareen marka mudane xasan idris axmed in dawladda jabuuti miyaan leedahay awooddaasi dhaqaale ee ku maalgelinayso eraboorradii raasiyaan biciidley soo maaha in shiinahoo kaleo dee aynu saaxiib nahay in loola tago oo lala kaashado oo la idhaahdo maanta adiga dal weyne dee maalgeliye haddii taa la helayba soo gallad maaha fikrad baa loo baahan yahay maanta deen oo dhulkan jabuutinana betrona iminkahaan lahayn oo waxba lahayn waa mashaakil weyn ilaahu naxariista waktigii xasan guuleed abtidoon oo madax jabuuti ka ahaa waxaa la samaynaya waxaa la yidhahdaa conference de donateur dalalka deeqbixiyaasha oo asxaabtayadii dhulalka carabta ha noqoto shiinaha ha noqoto haddaa la yidhaahdo war dhul yar baan nahay mashruucaasaan doonaynaa itaal uma hayno in deen ummadda jabuuti inaan deen aan gelinno waxaan doonaynaa nagu caawiya maanta ininkaa waxhaye eh oo cilaaqaad fiican baan leenahay lacag oonan deen ay ahayn oo don la yidhaahdo iyaa la weydiistaa maraykankana dayaar buu noo yahay ingiliiskana dayaar buu noo yahay dhulalka carabta dayaar shiinihii waa dayaar maxamed daawud shixim mucaaridka axsaabta hal musharax musharax keliya oo usoo joogsada doorashooyinka inay ku midoobaan maxaa maxaa ugu wacan sababtu maxay tahay sababta hadde kolley arrintan way dhacdee wixii dhacay kuma noqonayn doonta iminka dee waxaan sidii aan ololashada ololaha goli lahayn baan ka shaqaynaynaa annagu dee mem haddaan nahay laba laba laba musharax usan annagu dee iskama hor imanayno laakiin qof kadib mashruucigiisii brogramkiisii buu shacbiga hordhigi laakiin dee annagu dee iscaayin asxaabanimo dee inaan doorashooyin galno inaan dhinaca ka joogsano dee taliskii regiimkii ya donc sidii uu dalka u badeli lahayn dee xaaladii dalka ku jiro annagu iminka miidaankaan joognaa waan isla shaqaynaynaa waan ku soo laaban doonaa jaamac iyo jawaabtiisa la xidhiidha sababta qolyaha mucaaridku ay gu guulaysan waayeen inay soo doortaan musharax keliya balse marka hore aynu wada dhegaysanno warbixintan ka hadlaysa xilka wasaaradda arrimaha gudaha kaga aadan doorashada iyo macnaha ay leedahay guddida kormeerka doorashada ee loo yaqaano seniy dastuurka u yaalla jibuuti ee loo dejiye dalka ayaa qeexaya in wasaaradda arrimaha guduhu ay u xilsaaran tahay qabanqaabada doorashooyinka iyadoo guddida kormeerka seni loo yaqaan ay qaabilsan tahay kormeerka iyo ka warbixinta qaabka ay u dhacday doorashadu wasiirka arrimaha gudaha jibuuti xasan cumar maxamed ayaa noo sheegay in wasaaradda guduhu ay diyaarsatay dhammaan wixii hawsha doorashadu ay u baahan tahay isagoo marka hore soo dhoweeyey inay tahay markii u horreysay ee lix musharax ay jabuuti isku soo taagaan doorashada madaxweynaha si fiican bay u socdaan waxaan ku leeyahay horta taariikhii jumhuuriyadda jabuuti lix musharax elekshonga madaxweynaha ma dhicinba waa maanta maalinmaa markii ugu horreysayo waa noo sharaf weeyaan taa waxay tusaysaa inay jabuuti demokrasi jirta oo dadku inay si fiican confiance u leeyihiin meelaha oo dowladda oo shaqo ku leh electionka taa bay tusaysaa horta inay dimuqrasi jirto ay tusaysaa taa aad baan ku faraxnay si fiican baan u dhawaynaynaa oo insha allah si fiican bay u dhici kamaan ololadu annagu haddaan nahay wasaaraddii gudaha disposition kasta waan qaadanayo tayaar baan u nahay inay doorashadan si fiican bay u dhacay oo lix musharax weeyaan waxaan waa wax fiican Ha, waa wax fiicanoo dee haddee shacbiga bay u hadhay dee gudoomiyaha guddida kormeerka doorashada ee loo yaqaan seni cabdi ismaaciil xirsi ayaa isla mar kale noo faahfaahiyey howlaha ay u xil saaran tahay guddidu waa guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka jamhuuriyadda jabuuti hawsheedu waxa weeyaan howl eh, kormeer sida habka ay u dhacayeen eh, doorashooyinku En, ciddii u xilsaaran inay nidaamka dejisaa waxa weeyaan wasaaradda daakhiliga Eh, seenigu wasaaradda daakhiligu sidii sharcigu sheegayay inay hawsheedii u wado iyo in kale ayay u xilsaaran tahay eh, guddida madaxa bannaan ee jamhuuriyadda jabuuti Eh, way ka duwan tahay eh, guddiyada madaxa bannaan ee lagu yaqaano inta badan afrika guddida jabuuti sidaad u ogtahayba en, waxa ay howlgashaa markii ay jiraan eh, doorashooyin ama ha noqdaan kuwa madaxweyne ama ha noqdaan kuwa baarlamaanka la dooranayo muddada ay jirtaa jirtaana waa muddo eh, u dhaxaysa sagaashan cisho ilaa boqol cisho hmm? Eh, waxaa muddadaas ay ku salaysan tahay eh, waa muddada la bilaabo en, eh, qabanqaabada doorashooyinka madaxweynuhu maalinta uu cayino eh, in doorashooyinka ay dhici doonaan wakhtiga oo maalintaas uu cayinayana iyo siduu u cayinayana waxa ay ku en, qeexan tahay ay ku qoran tahay ay ku caddahay sharciga doorashooyinka ee jamhuuriyadda jabuuti marka hawsha seniigu waa taan kuu soo sheegay mar kastoo ay shaqadeeda bilowdana kormeerkeeda iyo siday hawsha u qabsataa eh, iyada ayaa u madax bannaan hmm? waxa ay ku shaqaynayso iyo baahideeda eh, siday u isticmaalaysana iyada ah, ayaa u madax bannaan madax bannaanida la sheegayaana taas weeyaan
anigoo iminka ku soo noqonaya jaamac cabdiraxmaan candhoole waa maxay sababta qoliyaha mucaaridku ay ugu guulaysan waayeen inay soo magacaabaan musharax keliya jaamac yani wax bay weyn ka odhan maayo horta dee waan ku ixtiraamayna waxa weeyaan qof walba wuxuu doonayo waa inuu ixtiraamo iyo mabdiisa laakiin waxa weeyaan bisha sideedeeda waxaan dowladda ka codsanaynaa inay dhacdo doorasho xor iyo xalaala waxa weeyaan maleyna qasab waa in laga badiyo duqa me- ninka meesha eh, madaxweynaha meesha fadhiya waxa weyn laakiin waxaan leenahay rabitaanka ummadda yaan laga hor iman weliba waxaan fariin u dirayaa nimanka seeniga la leeyahay ee gaadee dadka u dhaxaynaya
doorashooyinkaran inkastoo dowladda magacday haddana rag haweenaad ku kalsoonaato iyo dowladda dhexe minister wasaaradda dakhiliga waxaan leenahay oo aan uga digaynaa oo aan fariin u diraynaa waa rabitaanka ummaddiinna ha ka hor imanina ummaddu waxay rabto hadday u codayso madaxweynaha waa lagu waa lagu salaabayaa laakiin hadday cid kale u codaysana digniin yaan dadka la dhicin yaan shucuurta ummadda yaan la dhaawicin ummaddu maanta waxay u haraadantay isbedel waynu dareensannahay waxaad ula jeedaa kolkaa in, in, ku- ma- eh, kuma qanac kuma kalsooninoo waxaa laga yaabaa in la xado waxaankaas ama eed baad soo jeedinaysaa iyadoon weli hawl la gelin maya cid ma soo jeeda waxaan leeyahay waa digniinu waan ka hortegayna waxa weyn waa waan waan waan u sii afeef dhiganaynaa waxaan leenahay war waan idin kalsoonay saa doontaan ku diibaada laakiin waanu idin kal- waanu idin ahminay idinkuna ummaddiinna ha ka hor imanina rabitaanka ummaddiinna qiimeeya karaameeya dee intaasuma waana u dhegay anugu haddii ay ka hor yimaadaanna dee ilaahay baanu tala saaranay soo maad garan waxa weye wax badan baa la leeyahay waa la walaaqaya annagu laakiin ilaa wax dhacaan waxba ka odhan mayno waxa weeyaan ho- ninka a- madaxweynaha maantana waxaan leenahay dee intaa waad soo shaqaysay iska yara dhasto nasashaad u baahan tahay soo maad garan dee qof kale ogolow inuu ummaddan hore u wado oo wixii aad leedahay waan sameeyey wixii xunna waa laga tegi wixii wax ka dhamayna waa la dhammayn wixii kalena waa lagu biirin laakiin qofna qofna yaan odhan lagama maarmi karo ilaahay uma laga maarmi karin marka maanta ummadda reer jabuuti waxay u haraadeen isbedel isbedelkaa ha loo ka- lagu karaamayo lagu ixtiraamo idinkuna waxaa la shicibo wixiina ilaashada laakiin miyaan la sodhan karin jaamaca madaxweynaha dadkiisa jecelo waxyaabaha fara badan ee uu qabtay berigii dhaweyd waad ogeed sida xoogga le lagu soo baxay madaxweyne noo joog maxaad odhan leed adigu kaas waa dhaqanka afrikaanka hore aynu naqaanaa dee dowladuna afrikaan waxay tira waa la jeceliyay isaga qudhusi miyaan odhan dib u soo noqon maayo waxa weeyaan nin kastoo afrikaano kursi ku fadhiyaa intuu soo abaabul dadku yidhaahdaa dadka ay jecel laakiin hadday dadku jecel yihiin si xor xalaala ha ugu foteeyaan annagu ma nihin dad xaashidaya laakiin waxaan leenahay madaxweyne karaamada dadka ku matelaya waa inaanay xalaal xaaraan meesha kugu dhigin ee si xalaala kursiga ugu fadhiiso kursigana aad ku gabaadi
miyaan maanta la isodhan karin doorashooyinku aad baa umadsantay jaamac miyaan la isodhan karin maanta doorashooyinku si wanaagsan lix musharax waa markii u horreysay taariikhda jamhuuriyadda jabuuti waxaynu ogeen kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii shan musharax ayaa soo joogsaday dee waktigii madaxweyne xasan guuleed abtidoon maanta madaxweyne ismaaciil umar geele oo hayo talada jamhuuriyadda jabuuti lix musharax oo isagu ka mid yahay ayaa doorashooyinka ka qayb qaadanaya kolka xasan idriis axmed anigoo ka horeynaya si kooban miyaan la isodhan kareen waa kalsooni aada u muujiseen nidaamka dalka ka jira hadday tahay guddidan doorashooyinka seniiga loo yaqaano iyo wasaaradda arrimaha gudaha qabaqaabilsan nacam shuruucdii dalka inaad aaminsantihiin ood kalsooni ku qabtaan ayay muujinaysaa tartanna in la galo ood ka wada qayb qaadataan waa markii horreysay taariikhda lixdani dhacdo maxaad odhan leed adiga waa caynkee dareenkaagu ani dareenkaygii doorashadan maan dhexgalen haddaanan aaminsen seniigii iyo nidaamkii wasaaradda arrimaha gudaha ay qabatay waan aaminsanahay nidaam la'aan waxba nooma dhaqaaqayo dhibaato kolley way jirtaa doodna way jirtaa annagana waxaan leenahay doorasho xalaala oo si fiican oo qof walbana codkiisi la ixtiraamo oonan dhibaata ummadda loo goysanin waxaan leeyahay doorashada waa inay xalaal noqoto waa in codka shicbigii jabuuti la ixtiraamo
maxamed daawud sheex maxaad odhan leed adigu
anuu wallaahi
sideed u aragtaa adigan de soo dhigtay dabcan musharaxa ka qayb qaadanaya kalsooni baad ku qabtaa markaa soo maaha shuruucdii dalka nidaamka anagu de usn ahaana waxaan ka qaybanay doorashooyinkii laba kun iyo baarlamaanka annagu waxaan leenahay de wixii dhacay damil trace inay imika dib
intaasi ayaynu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii faaqiidaada jimcaha iyadoo dooda ay igala qayb galeen xasan idris axmed oo ah musharax madax bannaan oo horey u ahaan jiray danjire ku soo bislaaday arrimaha diblomaasiyadda maxamed daawud shixim oo ah mid ka mid a labada musharax ee isbaaysiga mucaaridka u s n oo muddo dheer isna jagooyin sare ka soo qabtay wasaaradda maaliyadda jabuuti iyo jaamac cabdiraxmaan jaamac oo loo yaqaan jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ah isna musharax madax bannaan ahna sharci yaqaan waayaara ku ah arrimaha garsoorka iyo cadaaladda dhammaantiin aad ayaanu idinka mahad celinaynaa intaad nagala qayb gasheen barnaamijka tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiinba idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo
aad buu mahadsan yahay ramadaan muuse oo xubintaasi faaqidaada inala socodsiinayey oo magaalada jabuuti inoogu soo diyaariyey dhegaystayaal waxaa naga xusuusinah in wariyaha iyaga jabuuti uu isku dayey in uu dhinaca xukuumadda iyo isbahaysiga madaxweynaha ay ka qayb galaanna doodaasi balse aanay cidina usoo wakiilan marka ugu horreysee aan dhinacaasi jawaab ka helnana waxaanu idiinsoo gudbin doonaa balse haddii aan horeba idin sidii aan horeba idinkugu ballan qaadnay musharaxiinta ayaa qodobada kale ee ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah waraaqaha codbixinta aan lagu soo daabicin sawirada musharaxiinta kala duwan eedahaasi waxaa toddobaadkan ka jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf oo islamarkaana ah afhayeenka isbahaysiga madaxweyne ismaaciil cumar geele waa kan ramadaan muuse mar kale kadib waraysi uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA Jaamaca Marre Meidel oo ah afhayeenka mid kamida labada musharax ee isbahaysiga mucaaridka USN ee u taagan doorashada madaxweynaha ee Djibouti waxa VOA ku soo qulqulay warbixinada mas'uuliyiinta dawladda Djibouti iyo war-saxaafadeedka sida gaarka loogu soo gudbiyey wasiirka amuraha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo ah afhayeenka musharaxa UNP ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa marka hore tilmaamaya dhinaca cooda sidee u arkaan cabashooyinkan ka soo yeedhay qaar ka mid a musharaxiinta mucaaridka ee doorashada madaxweynaha eedda ama cabashadaas waana soo gaadhay waan dhagaysanay marsuum ama go'aan ama qaanuun baa jiroo la yidhaaho dekre ee doorashada nidaamiya marsuumkaas ama dekregaas wuxuu sheegayaa inay warqadda codbixintu inay naqshad ay leedahay mid musharax kastaba naqshad u gaara naqshadaana waxaa u raaca astaanta musharax kastaba astaan buu leeyahay iyo magaciisa inaa warqadda codbixinta laga helo kolka codsiga ay leeyihiin taswiirtana ha lanoogu dejiyo taasi waa wax cusub weyaan wax cusubo oo dee sharcigaas la dhigay ku jirin saacadaha ugu dambe ay la yimaadeen intaa doorasho jabuuti laga ka qabsoomay ama laga qaban qaabiyey weligeed laguma darin warqadda codbixinta taswiirta musharaxa waa wax cusub oo dee saacadaha ugu dambe ay la yimaadeen kolka haddii musharax loogu daro oo mucaarida waa inaa musharaxii madax bannaanida sheeganay inaa loogu daro musharaxii aqlabiyada inaa loogu daro kolka wakti bay doonaysaa waraaqadiina beri hore waraaqadaha codbixinta beri hore la daabacay marka khalkhal bay gelinaysaa nidaamka oo dhan la sii dhigay muddo laba saddex bilood ka hor ilaan daabicaaddu waa laba cisho kuma noqonaysee musharax kastaba inaa waraaqadiisa loo daabicaa kolka dhibaatadaas baa jirta mudane afayan iyagu waxay ku andacoonayaan qolyahan mucaaridku in golihii dastuurku oo isagu sharciyadaasi maamula uu soo ogolaaday laakiin arintu ay ka dhibiqday amba ay ka xumaatay kolkay joogtay xaggii madbacadda ila daabacayeyba maxaad ka odhan leeda arrinta anu arrintaasi waxaan leeyahay waxba kama jiraan kulleyba fursad baa lu yeelan doontiin inaad agaasimaha maaragtay maxkamadda dastuuriga inaad la arrintaas ama su-aashaas aad weydiisiin maxkamadda dastuuriga wixii dastuurkiiyo sharcigu uu sheegayo waxa unbay tixgeliyaan ama hirgeliyaan ama tixraacaan ama hirgeliyaan laakiin wax jadiid ah oo cusub ma ansaxi karayaan wax kastaba haddii aad sharciga u raacdid kolleyba dhibaatooyinkaa la sheegayo waad waad waad ka beedhiyo kuma dhacaysa kolka anigu ma filayo inay maxkamaddu sharci jadiida ay soo saartay oo dee madbacaddu ay diiday gudoomiyaha golaha dastuurka ee Djibouti Cabdi Ibrahim Cabsiye oo ii sheegay in aanu sharciyan bixinin wax wareysiya hase yeeshee wuu igu qaabilay xafiiskiisa isagoo aad ugu soo bandhigay VOA sida wanaagsan ay u socdaan hawlaha doorashadu gudoomiyaha golaha dastuurka Djibouti wuxuu si cad iigu xaqiijiyay qoraalada kala duwan ee qawaaniinta iyo xeerashu ay ku dheehan yihiin ee ay soo saareen tan iyo markii la bilaabay diyaargarowga doorashada warsaxaafadeedka sida gaarka nuqul loo soo gaadhsiiyey VOA ee golaha dastuurka Djibouti waxa lagu xusay in weligeed Djibouti intikhabaad kastoo dhaca aan marnaba lagu soo dhejin sawirka musharaxa warqadda codbixinta dusheeda arrintaasina aanay qayb ka ahayn xeerasha iyo sharciga doorashooyinka ee u yaala Djibouti gudoomiyaha golaha dastuurka Djibouti wuxuu xusay inay diyaariyeen dhammaan waxyaabihii loo baahnaa xagga doorashada wada shaqayn wanaagsanna ay wadaagaan gudida doorashada iyo wasaaradda arrimaha gudaha Djibouti gudoomiye Cabdi Ibrahim Cabsiye wuxuu tilmaamay in ilaa iyo imika aanay qoliyaha mucaaridku soo gudbin magacda iyo aqoonsiga xubnaha u fadhiisan doona xafiisyada codbixinta maalinta 8 April ee ay dhacayso doorashadu Rabadaan Muuse VOA Djibouti